hadaladoodii hurdayow ka toos waa heshiisaatan dabadeede haweenka soomaaliyeed hadaladoodii hurdayow ka toos waa heshiisaatan dabadeede haweenka soomaaliyeed hadaladoodii hurdayow ka toos waa heshiisaatan dabadeede
halkaan maanta waxaa isugu imaaday haweenka soomaaliyeed dhammaan ee ku nool gobollada jubbooyinka haweenka soomaaliyeed waxay soo dhowaynayaan ooy maanta diyaar u yihiin oo gogoshii nabadda la fidiyey soomaaliya oo dhan in gogoshii nabadda iskugu timaaddo kan dega raas casayr ilaa kan dega raas gambooni haddaan nahay haweenka soomaaliyeed qabiil ma lihin waxaan nahay midnimo waxaan nahay qoys ma lihin waxaan nahay qaran waxaanna hoggaamiyo oon taageersannahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha saacid guddoomiyaha baarlamaanka baarlamaanka wasiirada dhammaan gobolka banaadir oo dhan waxaan ku martiqaadnay meeshaas waxaan ku martiqaadnay goboshii nabaddaan u dhignay waxaan kaloo soo dhowaynaynaa oo si diiran ku soo dhowaynaynaa ee nimanka la yidhaha maxamed maxamed aamiin waatan goboshii jubbo waa kuu fidinay soo dhowow soo dhowow soo dhowow waxaan soo dhowaynaynaa cabdi shire soo dhowow goboshii nabadda waa kuu dhignay goboshii jubbaland waa fidsanta waxaan u yeeraynaa oo soo dhowaynaynaa xasan xasan iftiin xasan baasto waxaan ku soo dhowaynaynaa goboshii kismaayo soo dhowow waxaan soo dhowaynaynaa oo mar labaad soo dhowaynaynaa cabdi cabdi baalley waan ku soo dhowaynaynaa goboshii nabadda kismaayo waxaan soo dhowaynaynaa oon taageersannahay madaxweynaha jubbo axmed maxamed islaan ku soo dhowow gogoshii nabadda waxaan ku soo dhowaynaynaa gogosha madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ku soo dhowow gogoshii nabadda waxaan soo dhowaynaynaa ciidamada qalabka sida ee jubbaland baan ku soo dhowaynaynaa gogosha nabadda waxaan soo dhowaynaynaa oon ku soo dhowaynaynaa ciidamada barre aadan shire barre hiiraale waxaan ku soo dhowaynaynaa ciidamadiisa gobasha nabaddaan ku soo dhowaynaynaa waxaan rabnaa soomaaliya nabad